wasaaradda beeraha iyo waraabka dowla goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan lagu soo bandhigaya ansixinta qorshaha maalgashiga degmada kismaayo waxaana kulanka kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha kala duwan ee dowla goboleedka jubbaland maamulka degmada kismaayo iyo qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn gudoomiyaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose cumar maxamed ayaa faahfaahin ka bixiya ahmiyadda uu leeyahay maalgashigan
waana baahiya dadka laga soo urusho dadka taabanaya marka ciddii shaqadaas soo qabatay oo tiimkaas soo horay waan ka mahadcelinaynaa intaa kadib hadda dhowr su-aalood baa ka yeeray waxaa dad kaar baa wareegshay horta waxaa inii sheegayaa sidii loo saxiixay deynacfiinta waaba istaagan maxaa ahayday kaararka dadku wuxuu u dhibay in maalgashi la aado oo dadka mashaariic waxtaraya la keeno annagana waa u sheegnay hay-ada waxaan dhahnaa dad wax samaynaysa waxba ku taraysa samee reerdan weli ay deganoo
dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowla goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda laga leeyahay maalgashiga lagu maalgelinayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shirkiisii kale waxaan u malaynayaa waxaan muddo hadda lix maalmood laga joogo ayaa shirkan oo kale aan lahayn mashruuca maadaama hadde shirarkiisii iyo howlihiisii iyo aan isdulsaarayn waxaa sabab u ah taas in ay dadka soomaaliyeed waxa loo qabanayo horta ay cadidiin wax walbana ay noqdaan wax kelina oo bannaanka yaallo oo la ogyahay haddii aad arki jirteen dadka soomaaliyeed ama gudoomiye aad arki jirteen mashruuc looga dhulmarayo mashruuca shir looga dhulmarayo baa halkaasuu yaalayaa cid kasta waxay ku darsanaysaa fikirkeeda cid kastaba waxay ay xaq ugu leedahayna ka qaadanaysaa mashruuca horta waa mashruuc noocaas ah maanta muhiim ayay noo tahay shirkan in aan maxaa la dhihi jiray iskugu imaano iyadoo weliba ay tahay mashruuc uu taargetgaray